ku dhowaad afar boqol oo qoys oo danyar ah ayaa maanta xarunta dhexe ee agoomaha magaalada wajeer lagu guddoonsiiyey deeq raashiin oo isugu jira ee raashiinka qudulduruuriga noocyihiisa kala duwan maamulaha hay-adda gargaarka tooska sheekh sahal cali ayaa inooga warbixiyey deeqa raashiinka ah ay maanta bixiyeen magacaygu waa sahal sheekh cali waxaan maamulo ka ahay jamciyaddan direct aid xafiiskeeda wajeer maanta saaad arkaysiinba waxaan xafladdan loogu talagalay inaan ku loonji garayna ama aan ku furna raashiin jamciyadda direct aid ay ugu talagashay macaawino countiga wajeer oo loogu talagalay ilaa labaatan ilaa laba kun oo quus in lagu kaalmeeyo khaasatan oo loogu talagalay dadkii abaarihii ay saameeyeen hadda mid raashinka hadda meeshan aan ku qaybinhayna waa afar boqoloo quus raashiinka guud ahaan waxaa loogu talagelay kenya oo dhanba ilaa labaiy toban kun oo qoys waaye gobollada la geeyey waxaa ka mid gobolkeenna waqooyi bari wakhtigan haddana waxaan gelnay wakhti jiilaal ah oo ma aragtay ilaa bisha afaraad wax hadda roob ahoo la filaya ilaahay hanoo keene ah eayna jirin dadkuna ay aad u dhibaataysan yihiin xoolahana aan suuq la geyn karaynin oo waxay suuqaas ka goynayaan ayna jirin walidaalika waxaan leennahay raashinkan wuxuu imaaday wakhti aad iyo aad loogu baahan yahay oo dadku ay baahi u qabaan ayuu imaaday cumar benja oo ah guddoomiyaha ammaanka bariga wajeer ayaa sheegay in saamaynta abaarta ay weli ka jirto qaybo ka mid ah dalka dadkuna ay u baahan yihiin gargaar bado japokuwa ilinyesha kidogo, mvua ilikuwa kidogo, haikuwa mvua ile ya kutosha, sio kawaida vile inavyonyesha wakati mvua ni nyingi. Kwa hivyo, kwa sababu msimu wa mvua ni kama umepita, maybe mpaka mwezi wa tatu wa nne, tunatarajia hii shida itaendelea kwa sababu hatujapata maji ya kutosha, hatujapata nyasi za kutosha.
qaar ka mid ah dadkii la guddoonsiiyey deeqdani raashiinka ah ayaa u mahad celiyeen hay-adda direct aid kenya abaar baa la soo maray raashiinka noo keenteen waa idinku mahadinaynaa weli abaarti waa lagu dhex jiraa waxaan codsanaynaa in hadda waxaan qaybaynaa dadka la siinaa inay yar yahayba in nolow sii koriyaan codsanaynaa
waa mahadsantahay waa u baahneen haddana waa usii dhiqabnaa waan u baahneen waa mahadsantahay cabdiraxmaan mucaawiye warbaahinta ista xarunta dhexe ee agoonta ama ee magaalada wajeer